bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba hadahay oo kale aad ka dhegeystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha mar kale kulanto wacan dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka saaka xubnaha aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona mooshin ka dhana ciidamada kenya oo la horgeynayo baarlamaanka soomaaliya haddaba mooshinkaasi muxuu salka ku haya yaase horgeynaya barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad saaka ku maqli doontaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo khudbad ka jeedinayay munaasabad lagu xuseeyey maalinta calanka soomaaliya oo xalay lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa ku baaqay midnimada iyo ilaalinta madax bannaanida soomaaliya barnaamijka falanqaynta wararka ayaad saaka ku dhegaysan doontaan qodobada kale dhegaystayaal aan idigu hayo barnaamijkaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah faahfaahino ka soo baxaya qarax lagu dilay askar ka tirsan ciidamada kenya oo ka dhacay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya qodobada kale dhegaystayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado saakaad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona odayaasha dhaqanka gobolada jubbooyinka oo kenya ku eedeeyey inay faragelin qaawan ku hayso arrimaha goboladaasi waxayna dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqeen inay tallaabo degdega ka qaado kenya haddaba ugaas maxamed weli oo ka mid a salaadiinta dhaqanka gobolada jubbooyinka islamarkaana waraysi gaara siiyey raadiyaha cadaado ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordha ayaad dhegaystayaal barnaamijka falanqaynta wararka saaka aad ku maqli doontaan qaybaha dambena waxaan idiin soo gudbin doonaa xubintii kalamaan gebagabadana waxaad ku dhegaysan doontaan mar kale kulanti wacan dhegaystayaal waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha tobanaad laba kun toban iyo sagaal aanu gudagal leh barnaamij ka dhegaystayaal mooshin ka dhana ciidamada kenya ayaa waxaa la horgeynayaa baarlamaanka soomaaliya kulanka ugu soo horeeya ee xildhibaanada golaha shacabka ayaa la filayaa in la horgeeyo ajendaha uu ka mid yahay mooshin ka dhana ciidamada kenya ee joogaha qaybo badan oo ka mid ah dalkeena soomaaliya xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen inay ka go'an tahay in baarlamaanka la horgeeyo mooshinkaasi oo eedeyn kulul ay u jeediyeen dowladda kenya kulanka ugu horreeya ee xildhibaanada golaha shacabka ayaa la filayaa in la horgeeyo ajenda uu ka mid yahay mooshin ka dhana ciidamada kenya ee jooga qaybo badan oo ka mid a dalkeena soomaaliya xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay wadaan arrintaas islamarkaana ay horgeyn doonaan baarlamaanka xildhibaan sakariye maxamuud xaaji cabdi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in xukuumadda soomaaliya looga baahan yahay inay ka hadasho daandaansiga iyo xadgudubka uu sheegay kenya inay ku hayso soomaaliya waxa uu dhankiisa sheegay inay wadaan mooshin ka dhana ciidamada kenya ee jooga gudaha waddanka soomaaliya oo dhowaan la horgeyn doono baarlamaanka sida uu hadalka u dhigay umada federaalka inay ka hadasho weye umada federaalka mas-uuliyadeeda waxaa weeye dalka iyo dadka iyo xuduudaha dalka inuu difaacdo la garay maxkamada tan taalla oo arrinta badda ka sheekeynaysa laakiin dowlado waaweyn oo isirxa suuq ah oo sheegasho dhul aan leenahay ah oo weerar joogta ah bay kenya dalka ku haysaa dowladda soomaaliya ilaa hadda kama hadli waa run laakiin baarlamaanka waa ka hadlay mooshin baana yaalla baarlamaankana mooshin baa yaalla sidaadana dowladaha dariska ahi banaanka helo oo madaxda afrika isla saxiixday oo caalamka ku heshiiska yahay waxaa weeye inaysan gelinin soomaaliya ciidamadooda magarata mooshinkaasaana baarlamaanka yaada kenya marka dariskale weerar weeye muxuu ahayto dalmi weeye damac weeye si gaar ayaa loo fuquuqayaa iyada
waaga dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado markaana muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya kheyre ayaa ku baaqay ilaalinta xuduudda iyo badda soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo khudbad ka jeedinayay munaasabad lagu xusiyey maalinta calanka soomaaliya oo xalay lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa ku baaqay midnimada iyo ilaalinta madax banaanida soomaaliya waxa uu sheegay in qof walba oo soomaaliya muxaafid iyo mucaarad looga baahan yahay inay ka qayb qaataan ilaalinta xuduudkeenna badeed waxa uu sheegay in qof walba oo soomaaliya muxaafid iyo mucaarad looga baahan yahay inay ka qayb qaataan ilaalinta xuduudkeenna badeed iyo madax banaanida islamarkaana taariikhda ay qori doonto ayaan caawa waxaan leeyahay qof walba oo soomaaliyeed qof walba oo naga mid ah meel walba oo uu dalka ka joogo ama ay ka joogto mucaarad iyo muxaafid oo fursad u heshaa inuu qarankiisa matalo ama ay qarankeeda matasho waxaan taariikhda ku geli doonnaa sida aan u ilaalinno qarannimada madax bannaanida sida aan u ilaalinno hantida qaranka ugana fogaanno musuq maasuqa sida aan u ilaalinno midnimada sida aan u ilaalinno xuduudaha badda hawada iyo dhulka soomaaliyeed aan xajinno calankaas walaalaheennii naga horreeyey ay naf iyo maal ku soo bixiyeen dhiig u soo hureen si annaga oo ah kuwa hadda nool aan ugu sii gudbinno kuwa naga dambeeya innagoo xor ah kuna nool nolol ka wanaagsan tan hadda aan joogno si aan ugu gudbinno carruurteenna hambalyo hambalyo hambalyo
wahagaga dhegeystayaal weli waxa aad la socotaan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waa aad naga dhegaysanaysaan faahfaahino ayaa ka soo baxaya qarax lagu dilay askar ka tirsan ciidamada kenya oo ku socdaalayay gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ciidamo ka tirsan kenya lagula eegtay duleedka magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya qaraxaan oo ah miino nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa kolonyo ay la socdeen ciidamada kenya lagula eegtay xilli ay socdaal ku mariyeen waddada xiriirisa deegaanka kulan iyo libooya kenya sidoo kale qarax ayaa waxaa la sheegay inuu ku burburay mid ka mid a gaadiidka ay la socdeen ciidamada waxaana khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray ugu yaraan toban askari oo ka tirsan ciidamada ayaa ku dhintay qaraxa ka dhacay duleedka magaalada gaarisa waxaana ku dhaawacmay tiro intaasi ka badan oo weli aan la shaacin war qoraal ah oo lagu daabacay baraha ay internetka ku leeyihiin al-shabaab ayaa waxay ku sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi miinada ee lala eegtay ciidamada kenya iyagoo sheegay halkaasi ay ku dileen toban askari halka tiro intaa ka badanna ay ku dhaawaceen weli ma jirto wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada kenya oo ay uga hadleen qaraxa lala eegtay ciidankooda kuwaasoo socdaal ku marayey waddada xiriirisa deegaanada kulan iyo libooya kenya ee dalkaasi kenya weli dhegeystayaal waxa aad la socotaan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado markaana gobolada jubbooyinka qaar ka mid ah odayaasha iyo salaadiinta gobolada jubbooyinka ayaa waxa ay kenya ku eedeeyeen inay farangelin qaawan ku hayso arrimaha goboladaas waxaana dowladda federaalk soomaaliya ay ugu baaqeen inay tallaabo sharciga ka qaado kenya ogaas maxamed weli oo isaguo ka mid a salaadiinta dhaqanka kana soo jeeda gobolada jubbooyinka ayaa waraysi gaara uu siiyey raadiyaha cadaado waxa uu kaga hadlay arrimahaasi
وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وحنا ما علينا يا إذا عدى شبه اللي شقال هذا محوها نك برنامج مداديني عبدالي هو الرأي أنت تكذب محوها سعر وين وحكا إراهضو ما أنت برنامج في على مسار ما هين إسبلا يسار بوها وحوها لقويو runtii lagu lugoynayay ummadda soomaaliyeed wuxuu ahaa barnaamij lagu dubinaya qarannimada soomaaliyeed wuxuu ahaa barnaamij lagu kala dhantaalaya midnimada ummadda soomaaliyeed wuxuu ahaa barnaamij horokaceed iyo amnigeeda lagula dirirayo wuxuu ahaa barnaamij loogu shaqaynayo muxuu ahaa uu laga shisheeye iyo kenya loogu adeegayo taasna waxaa daliil u ahay dowladdii soomaaliya oo diidan oo aan ka qayb gelin hawadeedii in lagu soo xadgudbay oo kenya ay wufuud u soo dirsatay shirkaas waxaa isweydiin mudan shir- dowladda soomaaliya miyaa ka talisa magaalada kismaayo mise waxaa ka talisa dowladda kenya taas way caddahay dowladda kenya inay amarkii qaadan weyday ay u timid axmed madoobe inay u xalaalayso ee muxuu ahaa isbalaayasaarkiisa iyo dhibaataynta ummadda soomaaliyeed uu dhibaataynayo axmed madoobe wuxuu yidhi dowladda ayaan ka amar qaadanaynaa ayada ayaan arday u nahay taasi waa kidbi iyo been iyo khayaano iyo ku ciyaarid lagu ciyaarayo ummadda soomaaliyeed caqligeeda iyo garashadeeda iyo dadnimadeeda iyo wadaniyadeeda iyo soomaalinimadeeda lagu ciyaarayo wey hadduu dowladda soomaaliyeed ka tirsan yahay oo uu ka amar qaadanayo muxuu ugala tashan waayey dowladda soomaaliyeed taladeedii muxuu uga siin waayey muxuu u qaadan waayey amaamiirteedii maxaa loogu diiday dowladda soomaaliya layidhi way xiran tahay mana iman karto kenya loogu fasaxay taas baa isweydiin mudan wuxuu yidhi niman yahow af laban daan labaan hadalka daynin waxaa weeye kaasi waa af laba daan la weeye laakiin maanta maalin aan ahayn ayaa la ogaan doonaa haddii aan la idmo ummadda soomaaliyeedna waxaas uma taqaano umana garanaysa caanashub iyo caleema saare waxay u taqaanaa isbalaayo saar bay u taqaanaa balaayuu isa saaray ee caleemo isma uusan saarin waxaase nasiib daraa kuwa sheeganaya inay ummadda soo hogaamiyeen kuwa sheeganaya hadda hogaamiyayaal inay yihiin kuwa raba ummadda soomaaliyeed inay wax ka soo raadiyeen oo xalaalaynaya dulmiga dhibka afduubka um- dilka dhaca qoobka ummadda soomaaliyeed uu ku samaynaya axmed madoobe oo markii saddexaada oo weliba sh- eh, muxuu aha sheekh shariif kow la boobay labo xasan baarlamaankii sheer diiday maamulka jubbaland la boobay ayaa maanta dullinimo kala ah ayaa nacasnimo kala ah ayaa khaa'inul wadannimo kala ah runtiina taariikhdu waxbay qori doontaa ummadda soomaaliyeed dad damiiniina ma aha dad hebera ma aha dad cadaawo u kalkaala ma aha sidaa darteed waxaan kusoo gabagabaynayaa dowladda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed waxay uga fadhiyaan siday horey u caddeeyeen inay ku adkaystaan waxaanan aaminsannahay oon leenahay haddayna dowladda soomaaliya tallaabo la garan kara aysan qaadin oo aysan doorashadaas dib u soo celinin waxaa caddaanaysa qarannimada soomaaliya inay ebar tahay oon waxba aysan ka jirin baa caddaanaysa wa- waa taa marka ee- ee ugaas marka marka loo fiiriyo madaxda qaar ee halkaas ka hadashay waxay sheegeen ee, in ay ka shaqaynayaan sidii ay isugu soo dhaweyn lahaayeen oo ay xa- u xalin lahaayeen khilaafka haatan ka taagan ee, ee jubbaland ee u dhexeeya ee dowladda dhexe iyo maamulkaas marka sow ma muuqato rajo ee weeyaan oo dadku la isugu soo dhaweyn karo loogana shaqayn karo midnimada mar haddii ay ay diyaar u yihiin oo ay garteen in la isku soo dhaweeyo labada dhinac
nin kale waxbaan isu soo dhaweynaynaa abaa waxaan keenaynaa asagaan daahir ahayn asagaan ictiraafsanayn dowladda soomaaliyeed wax ka jirana waxaasi ma jiraan wax laysu soo dhaweyn karana ma jiraan ilaa dowladda soomaaliya ay soo celiso doorashadaas oo dib loo doorto hogaamiye soomaaliya hogaamiye muqdisho ku xiran hogaamiye madaxweynaha ku xiran hogaamiye ra-iisul wasaaraha ku xiran cadeer magaalada kismaayo nairobi baa laga xukumaa waxaana daliil kuugu ah madaxweynaha ee ninka ha- madaxweynaha ekis ahaan jiray axmed madoobe ee isbalaayo saaray waxa weeye isbalaayo saarkiisa wuxuu kula jiraa nairobi buu la aada magaalada muqdisho la soo aada mana ogolo sidaa darteed wax ka suurta galayana ma jiraan shacabka soomaaliyeedna waxaa ma ogolo dowladda soomaaliyeedna wakiil loogama noqonayso waxaanan ka rajaynaynaa ee, habraaci doorashada ay dejiyeen inay dedejiyaan baan uga fadhinaa dowladda soomaaliyeed haddii aan la waa mahadsan yahay kaasi waxau ahaa ugaas maxamed weli oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolada jubbooyinka islamarkaana ka hadlayey eedeyn uu ujeediyey dowladda kenya uu ku tilmaamay ama ku sheegay inay faragelin qaawan ku hayso dalkeenna soomaaliya gaar ahaana gobolada jubbooyinka
herkaylucodliyo waxaa lagu hamiyeyaa kala habiweye hodaniyo barwaaqaba waan heli karaynaa
markaaga dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka falaqiinta wararka raadiyo cadaado ayaan isla soo gaarnay markaana xubinta kalamaan
maadubi caddewu dabaaldegayo dawladda amarke diwuu jebiyo macaradya maxaafid wuu kulmiyey laalalaalalaalala landheera bannaan degayey waa caale masaarkii awowgii la gubkii diiday u taalaayey ama aytan ama amaantan ama wah anaano axmed waa la calee ma saaraye ishii bugtaay ku bikaaso
waryaaya annagu makismaayaan joognaa waa maxay intaanu mucaarad iyo geedka soo dhoobay war waxaan idin weyddiiyey madaxweyne farmaajo ma caleemasaarkii ina madoobe ka qayb galay war madax bannaanadii soomaaliya maanta kenya ku soo xadgudubtay hadda magaalooyinkii siyaasiyiin baa gataye baadiyaha suugaana keenan hadday rag yihiin warnimayow dhan kastoo i ahaataba maanta taariikh baa qormaysa war maya niyo axmed maamad si wanaagsan buu u heestay markaa wuxuu yidhi in miisaanku hor joogo wanaagaan hibanayo iska daa hadal toosane warba kaa heli waayo wejiga adiga hiiftay cabdun waa hadhwareego waa habeen iyo maalin isku soo hirdamaaye waa habow iyo toosan ishareer socdaan arooy ayaa ka ooyin siiya waa ooyinku xaraarkaas warwar mahaysiina maanta axmed madoobe magacii waa laga beddelay axmed caddaa loo bixiyey suldaan cali masaarkiisa ka hadlayna wuxuu yidhi geesiyaasha nagala soo qayb galay caanashubka axmed cadde dhammaantood gabdhaan siinaynaa arooya geedkaanaad nugu lugoyseena maa haddaan tegi lahayn gabdhaan ka heli lahayn yaahu oday abdilow saaxiibka ee uu sabaar guur wadareed nabad inolola nin ballanka adikaasa kana siibsadaana ilaan dadka kismaayo isugu tegay iskaabulay ahaayeen war waxaan la yaabay ninkii badda soomaaliya kenya iskala dhahay oo kismaayo roogacas loo dhigay war madaxweyne xidiga oo caleemasaarka axmed madoobe laagta daawanaya wuxuu yidhi madaxda ka soo qayb gashay caleemasaarka berri haddii farmaajo yidhaahdo saddex xildhibaan hala ii keeno mid kala baxe ma aqbali doonaan hadduu isagu ku dhawaaqo in la doortay ma aqbali doonaan hadduu diido in lala tartamo ma aqbali doonaan odayaasha dhaqanka hadduu inta ceyriyo kuwa cusub samaysto ma aqbali doonaan isku soo wada duubay akhirka wuxuu warka ku soo dhameeyey waha axmed sameeye hadduu farmaajo sameeya ma aqbali doonaan war sheekh shariif wuxuu yidhi kursiga nin walba waa jecel yahay anoo jecel ayaana ka tegey nin walbana asoo jecel ayuu ka tegayaa anigu waa yaabaye kursigaanoo jecel badan ama jinniya ilaahu kursigan hal mug kali ayaa igu fadhiisiya haddaan dad hoogin marad aan ku jira ninkuma jire war mahmaha carbeed baa waxay ahayd kulla fidnag cinda kursi now warya marun igu fadhiisiye kursiga aan somalilan toos u ictiraafe aryaadhaha war ma haysiina kismaayo xaaji muuse suud iyo laxoobaa cirka lagu caleema saaray guddoomiyaha mucaaradka miyaa loo doortay array malaka ku dilee kor asagoo loo siday indhahaygaanaan ku arkaayey warwar ma haysaane cabdiraxmaan cabdishakuur waa la caleema saaray madaxweynayaasha ayaynu isku dheganaayeen war madaxweynaha mucaaradka weeye waadan fahmin wadaa kismaayo macaasimadii mucaaradkay noqotay anigu waxaan idin dhihi lahay qowdhanow iga aamus oo kalamaanay shib iga dhaha qarasuhaydin barkatee beryahaanba hoow ninbaa beerkow waxuu bartow beryahano bayaaniha ninba beerkow waxuu bartow beryahano bayaaniha
warwar ma haysaanoo kursi ba idin wareeriyeye maanta waa maalintii ugu horraysay oo calan soomaaliyeed ciidda laga taago waana labiyo tobanka oktoobar war ma oge war ma oge anigaa goob joog ahay konton iyo afartii ay aheed nabee weeska hooga xumbaal habartu wayga weyneed qolaba calanke duwacayno inaga kenwa cirko aan caadna lahayn een caashaqaye
ibtinimay ku dhiidi goradaasana nimandegaaga kursiga iskahirdiyoayan maabaha suusanba maha suusan asiin eri waryaa beenta aha noo sheeginina ma dawladdan ogayn taariikhdii dalka anna waxaa igu soo dhacda heesta aheed caashaaqa ma baran weli
mana beelinaaye war adar siddeed iyo tobanka may somalilan maba ilowdo talyaaniyaa ka maamacay warkaas oo kale iljorna faalsow yiri kow iyo labaatanka oktoobar qof ilowda ma jirta laakiin weli lama gaarin war afar iyo tobanka oktoobar qaraxii soobe cid ilowda ma jirto lama iloobin aad leedahay qari heerkaayo saamaan miyaan la iloobin dowladda oo ka hadlaysa xageed ku aragtay oktoobar buu ahay balay kula carab weynaatay wareede been ha sheeginna qaraxii naasaablood sidii labaatanka oktoobar mana la gaarine naasahablood weligood bay laba ahayeen ama taasaa cusub war abwaan hadraawi wuxuu yidhi hal abuurku waa awr sita heeryadiisoo isagoo hal keliya dadku harag shabeel iyo ka dhigaa hidhiidhiyo shaqalkiiyo hagoogtiyo huga waa ku dhalato sida naas hablood buu horaad iyo dambeed yahay war reer kalemaanoo ha doorsateena arrimaha gooskina may geedaga bogya insheenten war reer jubbaland khilaaf wax kama yaqaanaan khilaafkeenna yaysan nooga dheelin wallaahi han la yeelin oo bilaahi han la yeelin tallaabo loo qaadi mahayo wallaahi han la yeelin lagumana dhawaaqi karo haddii ban erno khilaaf walba ma koogaysiin gashgashaadnay runta waha madeedo warkan hayga dhex gelinay dhegayso musharaxiintii galmudug cabdiraxmaan odowaay iyo kamaal guutaale ma la doortay war xiddigii seerada miyay noqdeen war shurugaa kuraayo warkan aan naga dhex gelinayna dhegayso waxay dhaheen guddigii dowladdu soo magacaabatee doorashada galmudug ma aqbalayno waana ilmo yaryaroo xafiisyada nabad iyo nolol laga soo aruurshay guddina uma qalmaan waxayna kaambeyn u samaynayaan musharaxiinta mid ka mid a hangoolka galmudug adigu war ma ogaa tahay mar hore miyaa lagu sheegin in boorka caleemasaarka qoorta kale in la daabacay war shirib jacbur iga dhegaysta oho siyaasaddu waa kaalaman midbaa dhanbay u jeedsato siyaasaddu waa kaalaman ilaahow annaanku shirib guurinaga shibdhe shirib ma taqaanide sharuha ku waafaqde cabdullow ninka hala yaaban shiribkiisa sharoonbada qasabaa lagu siiyaaye ma cunug dhinaxoodaa wadiidaha warwar meesaan waxa la caleema saaray waa abiikar axmed cali waana ra'iisul wasaaraha etoobiya war etoobiya iyo soomaaliya oo laysku daray miyaa loo caleema saaray war taas hore ugu heysee naga dhegaysa biladou ku helaya hadda bilada nabadda adduunka ee nobel biis bareeska ayaa la guddoonsiiyey abiikar axmed cali aryaadhaha biladaas farmaajoa lahay kowdhe abiikar axmed cali waa loo tanasulaan u malayhaa cabdille ma nabad iyo nolol aad ka maqashay warkaa war madaxweyne farmaajo maanta dhoolatus isagoo samaynayo etoobiya ka soo laabtay ma ciidanaa dhoolatus sameeyey maanta war ciidama dher madow ayaa madaxweynaha dhinacyada ka taagnaa war waxaa la yidhi niman yowtix iyo jiifta waa maanse iyo heese gabay dheerna lama sii badshee waxaan ku soo koobay ifyuu ahan ajnebi waa inaad dibadda aadaaye gardarradase waa nacabihiiyo kii sameeyaba eh gumaysigii adduunyada qarribay xaasidnimadooda dalal iyo dadkoodiiba way kala fogeeyeene urdugaankii falastiin lahaa waa muslime daaya kurdigana xasuuqayabaa toban wajiilaahe masar iyo etoobiyana waa laysku dirayaaye nobel biis barayskii abiy shala la siinaayey webiguu carqaladaynayana ka hor istaagaynin waa caddaaladii reer galbeed saan isleeyahaye maraakiibta iiraan wixii gubaya yeelkoode sucuudiga taraan baa ka cunay lacagahoodiiye ayagiyo tolow xuutiyiin yow garnaqi doona kenyadan baddeenni inay dayse laga waayey nin kastoo la saaxiibayaa caada qaata ahe doorashadii kismaayoon ogayn qurux badnaanteeda kuwa maanta taageerayaa iiga sii darane khilaafkaasna madaxdii la rabay inay xalka u keento addisna iska aadaysabaa iiga sii darane cilmi aan qofkii soo bartaba toosin dhaqankiisa in carruurta lagu daaliyaa wayla ama kaage shahaaday sitaan beenna way nugu qiyaameene ballamaha siday uga baxeen nimanka waaweyne allow yaa u ceejiya sharciga kama tallaabeen allow yaa u ceejiya sharciga kama tillaabeen
war waxaa la yidhi been macallinkii dhiga ardadu waa ka barataa barbaartiiyo carruurtu dhalana waa ka badisaa war maya waxay ahayd tuxfaha iyo nahwaha mabay baran kama tallaabeene warnaya waxaa la yidhi masayr iyo anaa mudan xilkiiyo soo kalgalay maantay mudda aan dhammaanaynin iyo mooshin iyo qaylo intuu muranba muran dhawrayee laysmutuxinayo midnimiya maqaam dawladeed ha u malaynina waryaw maanta waa maalintii labaiyo tobanka oktoobar calan soomaaliyeed ugu horraysa ciidda laga taago waa konton waa mahadsan yihiin saaxiibada kalamaan dhegeystayaal waxaa la soo gaaray guntiga gabagabada ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado barnaamijka waxaa soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo sharmaarka dhanka farsamada waxaa iga saacidayay saaxiibkay mahad nuure intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doona waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo heestii dulmi diidow
wixii laysku dilay wixii dembi dhaca dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad bulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonaw dad bulaaqay noqotee digtoonaw dad bulaaqay noqotee